hal ruux ayaa ku dhintay iyo kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sahre cabdiaxmed ayaa qaraxaasi iyo xaaladda amniga ee kismaayo waxa ay ka wareysatay cabdinaasir seeraar maax oo ah hafayeenka maamulka kumeel gaarka ee jubba waxaanay ugu horreyn weydiisay siday wax u dhaceen walaalda qaraxa wuu jiraa maanta midka hore dhacay gaare duurada ahayd dad shacaba oo meesha maraya waa lala beeteeyay khasaaraha hadda kasoo gaaray dadka shacabka maaragtay oo u weyn ma jirin qof dumara yaa ku dhintay dhaawacna ma jirin wax kaloo waxyeelana ma jirin waxaa lala beegsadayna waxay dad shacaba gaariay wateen meesha marayay maxaa dadka shacabka loola beegsaday baabuurka ay wateense muxuu ahaa walaada iyagaa laweydiinayaa kuwa maaragtay umada cadaabaya laweydiinayaa su-aasha iyagaa weydiinaysaa waxay oola beegsadeen shacabka laynayaan iyagaa laweydiinaya baabuur ciidamo ay wateen miyay la socdeen mase gaari dad mas-uuliyiina ay saaran yihiin bay wax ka saarnayen maya maya maya wax ciidana iyo wax meesha ka dhawaameen mana jireen waa tahay marka ma jirtaa tan iyo waktigan cid aad u qabateen ama loo malaynayaba inay ku lug lahaayeen
koleyba hadda baaritaanaa socda ma rabo inaan ka hordhaco adigu baaritaanada kasoo baxa waa arkayna hadala insha allah waa tahay cabdinaasir sidaad la socotaba waayadan waxaa ka dhacaya magaalada kismaayo qaraxyo iyo dilal dad rayida iyo qaar ka mida mas-uuliyiin ka mida maamulka oo lala beegsanayay marka amniga maxaad wax uga qaban laadihiin su-aasha meesha taalla waxaa weeye amniga maxaa looga qaban lahayaa maaha meesha waxaa yaalla waxaa weeye waa buunbuunin weye saara maarata amniga waxaa looga qaban lahaya waa buunbuunin kismaayo gobolada koonfureed ee soomaaliya ka mid tahay inta badan weliba nabadgeryadooda ay runtii fiican tahay markii ay wax dhacaanna inta badan midiyu u buunbuuniyaa ma garanayo waxa iyada taarget dooniya ka dhigay kismaayo ma garanayo waxaa looga hadlaa si aan looga hadlin gobolada kale ayaa looga hadlaa shabaab baa maangeliya dad ku laaya magaalada kismaayo dadkii la laayay wax raashina oo ka dhashayna ma jirin magaalada nabadgelyadeeduna waa fiican tahay balaaya kama jirto waa nabadgeliyo inta dil magaalo loo geystay ay ugu yar tahay extrashon kama baxo waxaa kuu sheegayaa marka waxaa weeye kismaayo haddii idinku si aad u dhigaysaan aad moodaysaan ma aha ma aha kismaayo nabadgelyaa ka jirta saar waxaa weeye dabadalen oo nabadgelya kama jiro waa fiicanta magaalada waa tahay cabdinaasir falkii ugu dambeeyey ee lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee magaalada kismaayo waxa uu abuuray dilalka qaybo ka mida dadka magaalada dad loo tuhmaya shabaab inay xiriir la leeyihiin ayaa ku jiray kuwo kaloo rayid lagu sheego maamulka laftiisa uu ka hadlay ayaa ku jiray marka ma waxaad leedahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan wax ka jiraan ma jiraan beeni war weye kuwa sheegtana waa beerabayaal kuwa idinkoo kaleeto ay soo dhaweynayaan waxa kama jiraan ninkaa taliyaha shabaab baa dilay kuwii ka dambeeya dhanna shabaab baa dilay marka cid kale oo raya oo magaalada lagu laayayna ma jirto dhowr nin baa lagu dilay dhowrkaa nina ciisa ka midkaana shabaab baa dilay yayaa sheeg waa tahay maxaa idinkaga qorsheysan marka xaaladda amniga magaalada waktigan qorshe anagu maalintii magaalada la yimid hadda laba sano kudhawaad tahay ilaa hadda waxaa weeye amnigeedu runtii uu uu fiican yahay waad ka jirtaa marka rabbana waa dhaxaan laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegayaa markii la fiiriyo oo la dabadig loo sameeyo muqdisho waxa ka dhacayo gobolada kaloo fara badan kismaayo arta aad iyo aad bay runtii boqolkiiba boqol ooga fiican tahay waxaan weeye laakiin waxaan ka xumaay idinka yaa bumbuuninaya ma waa bumbuuninaysaan ma garanayo ilaa wararka aad ka qaadataan cidda aad ku xidhan tihiin ma saad warka udhigaysaana ma aha waxaan dhihi lahaa sida ay waxu jiraan xandhikada keliya
cabdinaasir seeraar maax afhayeenka maamulka kumeel gaarka ee jubba oo khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warramayay sahre cabdi axmed oo washington